أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga al andalus kuwada ugu doorkaroon taliska ciidanka dowladda saliibyadda maraykanka ee qaaradda afrika ayaa ka qiladhaamiyey qorshaha dagaal ay adeegsadaan mujaahidiinta al-shabaab isagoo dhanka kale u deeriyey dowladaha afrikaanta ah dowladda saliibiyadda ingiriiska ayaa sheegtay in maraykanka uu doonayo dal madax bannaan inuu u aqoonsado maamulka riddada somalilan howlgal qarax ah oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay degmada baar dheere ee wilaayada gedow ku dhowaad shan iyo toban qof oo suudaaniyiin ah ayaa dhimashadii dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay dalka libiya mashquul ballaaran oo ku aadan munaasabadda udxiyada ee ciidda carafo ayaa laga dareemayaa suuqa xoolaha ee degmada buulafulay ee wilaayada baay munaasabad lagu maamuusayey arday baratay qiraa'aadka qur-aanka kariimka ah ayaa ka dhacday xarunta machadka imaamu sakhaawi ee degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe arday dhigata madaariista ku kala yaalla wilaayaadka bakool iyo galgaduud ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ka tarjumaya heerkooda waxbarasho waa subaxnimo axad ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay shanta bisha dulxaj sannadda kun afar boqol afartan iyo lix xijiri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan taliska ciidanka dowladda saliibyadda maraykanka ee qaaradda afrika ayaa ka qiladhaamiyey qorshaha dagaal ay adeegsadaan mujaahidiinta al-shabaab isagoo dhanka kale u deeriyey dowladaha afrikaanta ah walaalkeen abuusheyba ayaa warbixinta warka inoo haya mar kale taliska maraykanka ee qaaradda afrika ayaa ku celiyey in uusan sii wadi doonin taageerada ciidan iyo midda amni ee uu siiyo dowladaha dhaca qaaradda afrika xilli mujaahidiinta ka halgamaya qaaradda ay sii xoojiyeen dagaalka jihaadka ah mas-uulka ugu sarreeya ciidanka kufaarta maraykanka ee loo yaqaano africom ayaa magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ka sheegay inuu sii ilaanayo wakhtigii uu maraykanku sii wadayey taageerada uu siiyo ciidamada afrikaanta ah genaraal michel langley oo ah taliyaha africom ayaa taliyayaasha ciidamada dowladda afrika kula hadlay magaalada nairobi wuxuuna tafaasiil dheeraad ah ka siiyey marxaladihii ay soo martay taageerada maraykanka ee dowladahan isagoo walaac ka muujiyey in isbedelo uusan maraykanku jeclaysan ay suurtagal tahay inay ka xasilaan waddamo dhaca afrika ma ahan mas-uuliyadda maraykanka inuu sii ahaado ilaaliyaha nabadda afrika waxaa la joogaa wakhtigii uu dal walba mas-uuliyad iska saari lahaa ilaalinta amnigiisa ayuu hadalkiisa sii raaciyey genaraal langley mar uu soo hadal qaaday hubantila'aanta ka taagan maalgelinta ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya ayuu sheegay in arrinkaa ay wiiqayso howlgallada ashaaradirirnimada ee ka socda dalka
that, that question there is uh, really a policy question and, uh, and a uh, diplomacy uh, type question. And I know that uh, uh, the AU and the UN are working uh, are working to solve these problems. But from a security perspective and more operational perspective that I bring, uh, we do uh, you know. Uh, wish for the sustainability of long-term uh, stability in Somalia.
arrintaas waa su-aal la xiriirta siyaasadda iyo diblomaasiyadda waxaan ogahay in midowda afrika iyo qaramada midoobey ay ka shaqaynayaan sidii dhibaatooyinkan loo xallin lahaa balse aniga waxaan ka hadlayaa dhanka amniga iyo howlgalka waxaan jeclaan lahaa in la helo xasilooni waarta oo mustaqbal dheer ah oo soomaaliya ka hana qaadaa taasi waa sababta in la dhiso awood amni ee soomaaliya ay muhiim u tahay dhammaan waxa soomaaliya ka socda halkaas ayay aniga iga bilaabataa doorkaygu waxaan ku dadaalaynaa in la abuur mas-uuliyad adag oo dhexmarta iskaashi ballaaran si ciidanka soomaaliyeed ay u gaaraan yoolkooda amni caawimaadda dhaqaale ee a u s som waxa ay muujinaysaa caqabadaha jira laakiin aniga qaybtaas si toosa uma galayo waxaase xusi lahaa in haddii arrimahan la xaliyo ay sahli doonto sii socoshada howlgallada ay wadaan ciidanka soomaaliyeed ee la dagaalamaya al-shabaab sidaas darteed waxaan ogahay in maraykanka uu weli la shaqaynayo daneeyayaasha soomaaliyeed saaxiibada iyo diriska si loo xoojiyo iskaashiga lagula dagaalamayo cadowga adag wuxuu intaa ku daray in isbeddelka mudnaanta difaaca ee maraykanka iyo istaraatiijiyada qaran ee dib loo habeeyey ay keenayso in la dhimo kaalmada militari iyo barnaamijyada tababarka ah ee maraykanka uu siinayay dowladaha saliibiyiinta afrikaanta ah waxa uu si gaara u sheegay inay dhimayaan waxa uu ugu yeeray kaalmadii ay siin jireen dalaal ay ku jirto soomaaliya inkastoo ay sii xoogaysteen dagaalyahanada jihaadiga al-shabaab waxaana xilligii hadalkani jeedinayay hortiisa fadhiyey jenaraal uduwaa yuusuf raage oo ah taliyaha maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya gaal michel langley wuxuu ka qayladhaamiyey tabaha ay mujaahidiinta al-shabaab adeegsanayaan si kasta oo ay diyaaradaha maraykanku ay duqaymo ugu geysanayaan furimaha dagaalka ayay sii wadaan taqadumka ay ku baacsanayaan maleeshiyaadka murtadiinta ah ee carartuurka u ah saliibiyiinta wuxuu carbaabay in weerarada kamaa-inta iyo qaraxyada miinooyinka loo adeegsado ay yihiin hub halis ah oo dhibaato weyn ku haya xulufada maraykanka ee dhulka oo uu ula jeedo maleeshiyaadka murtadiinta ee amerikaanku soo carbiyeen
Uh, which is entrenched, wealthy, and large Al Qaeda group, as you well know. And they are, uh, but we know that uh, these groups uh, are have been adapting.
duqeymaheena cirka ayaa sidoo kale taageeray dadaalada ciidanka soomaaliyeed iyo a u s om ee lagula dagaalamayo al-shabaab oo ah koox si xoogan u xididaysatay hodan ah kana tirsan alqaacida sidaa aad si fiican u og tahay waxaa kale oo aan ognahay in kooxdan ay la qabsadeen xaaladda ayna kordhiyeen adeegsiga weerarada dhabagalka ah iyo qaraxyada i e d-yada sidaas darteed duqeymahan sii kordhay waxay keeneen guulo istaraatiijiyadeed oo ka dhan ah al-shabaab laakiin guul waarta waxay u baahan tahay istaraatiijiyad dhammaystiran iyo in la xaliyo sababaha aasaasiga ah ee amni darrada taasoo u baahan dhisidda hay-adaha ciidanka soomaaliyeed iyo guud ahaan dowladda dowladda silibiyadda maraykanka iyo guud ahaan gaalada caalamka ayaa ku fashilmay duulaankooda dulmiga huban ee ay ku soo qaadeen dalka soomaaliya iyadoona taliska kufaarta maraykanka ee africom dhowr jeer uu ka qayladhaamiyey awoodda sii koraysa ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab mahadsanid abuushayba dowladda salibiyadda ingiriiska ayaa sheegtay in maraykanka uu doonayo in dal madax bannaana uu aqoonsado maamulka riddada somalilan walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warka inoo haya oghayihii hore ee difaaca dowladda ingiriiska haddana ah xildhibaan ka tirsan aqalka hoose ee ingiriiska gafin william soma ayaa sheegay inuu hayo xog dhammaystiran oo muujinayso inuu maraykanka uu somalilan aqoonsanayo isagoona sheegay in xogahaasi uu ka soo xigtay saraakiil amerikan ahaa xildhibaankan oo waraysi siinaya wargeyska the guardian ayaa sheegay in maraykanka uu isbedel weyn ku sameynayo siyaasaddiisa ku aadan soomaaliya islamarkaana uu meel iska dhigay inuu aqoonsado soomaaliya oo mid ahaa waxaan la hadlay dhowr qof isbuucan waxyaabahan ka ogaadayna waxaa ka mid ah in aqoonsiga uu meel fiican marayo sidoo kale hore ayay uga tageen maraykanku siyaasadda midnimada soomaaliya ayuu yiri william soma xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka ingiriiska ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in maraykanka uu noqon doono waddanka ugu horreeya ee si rasmi ah u aqoonsado somalilan wuxuuna intaasi raaciyay in trump uu aqoonsigaasi dhammaystiri doono inta aanu ka dhammaanin muddaxileedkiisa muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa aad isku soo tarayay wararka sheegaya in maraykanku qorsheynayo inuu dal madax bannaan u aqoonsado maamulka riddada ah ee somalilan sidoo kale arrintaani waxaa bilihii lasoo dhaafay warbaahinta ka sheegaya xubno ka tirsan maamulka riddada ah ee somalilan kuwaas oo sheegay in meel wanaagsan ay u marayso aqoonsiga ay ka sugayaan dowladda siliibiyadda ah ee maraykanka mahadsanid marwaan howlgal qarax ah oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay degmada baardheere ee wilaayada gedo ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax ku weerareen xarunta murtadiinta nisa ee magaalada baardheere oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gedo ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya waxaana jira khasaare qaraxaasi ka dhashay ku dhowaad shan iyo toban ruux oo suudaaniyiin ah ayaa dhimashay dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay dalka liibiya walaalkeen abuuxasaan ayaa faahfaahinta warka inoo haya dad barakacyaal ah oo u dhashay dalka suudaan ayaa shil gaari ku galay magaalo ku taalla koonfurta dalka liibiya sida ay xaqiijiyeen hay-adaha gurmadka degdega ah ee ka howlgala dalkaas shilkan ayaa dhacay kadib markii gaariga ay saarnaayeen dadka barakacyaasha ah uu ku dhacay gaari kale oo xamuul ah oo siday alaabo kala duwan sida xoguhu ay tibaaxayaan inta la xaqiijiyey shilkan waxaa ku geeriyooday laba-iyo toban qof oo ay ku jiraan dumar iyo caruur halka ay ku dhaawacmeen laba kale kuwaasoo dhammaantood ka soo barakacay dagaalada xooggan ee ka soconaya dalka suudaan dhacdadan ayaa ku soo aadaysa xilli toddobaad uun laga joogo markii sidan oo kale koob iyo toban qof oo barakacayaal ahaa oo u dhashay dalka suudaan ay dhinteen kadib markii gaari ay wateen uu ka ciladoobay kuwaasoo ugu dambeyntii gaajo iyo haraad ugu geeriyooday bartamaha saxaraha liibiya mahadsanid abuuxasaan mashquul ballaaran oo ku aadan munaasabadda udxiyada ee ciidda carafo ayaa laga dareemayaa suuqa xoolaha degmada buulafulay ee wilaayada bay walaalkeen abwayman ayaa warbixinta warka inoo haya galadaha uu allaah ku manaysta addoommadiisa waxaa ka mid ah in uu u sameeyey wakhtiyo ay gutaan cibaadaad gaar ah oo ay u kala tartamaan xaggiisa mid ka mid a mawaasiimtaasi kheerka badan ayuuna allah dhex yeelay bishan barakeysan ee dulxija nebigeenuna sala allahu calayhi wasalam uu uga markhaati kacay ummaddiisa yowmul ciidul adxa almubaarak ayaa ka mid ah nimcooyinka waaweyn ee rabbi nagu galaday waana maalin gowrac oo alle loogu dhowaado rasuulkuna uu ummaddiisa ku buuriyey inay udxiyaystaan si kan waxaystaa uu u quudiyo kan miskiinka ah farxadda ciidduna sidaa ku kaamil noqoto maadaama maalmo kooban ay naga xigto ciidda iyo maalmaha xiga ee kheyrka badan ayaa si weyn loo dareemayaa soo dhoweynteeda guuxa iyo sawaxanka aad maqashaan waa sayladda xoolaha degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay halkaas oo aan shalay booqasho ku tagay xilli suuqa ay joogeen dad fara badan oo u diyaargaroobayay ciidda carafo iyo udxiyada suuqa xoolaha degmada buulafulay waa mid furan toddobaadkii maalinka sabtida oo keliya waxaana lagu iibiyaa noocyada xoolaha sida geela lo-da iyo ariga haddaba shalay oo sabti ahayd aad ayay uga downaa dhaqaaqii hore ee suuqan dhinaca xoolaha maadaama ay dadku gadanayeen xoolaha udxiyada ay ugu talagaleen haddaba waa sidee sicirka siyradda xoolaha ee degmadan waxaana arrimahaasi ka horeystay qaar ka mid ah ganacsatada iyo dalaaleyda degmada buulafulaay suuqa waxaa dhognahay buulafulaay xoolaha keegna maana aad iyo aad u kalkadameeyin maasha allahu buulafulaay isaarataay magaalo oo saartiijaayo xoolageed loodo erige keele nidaamka maana la kalkoosiya eriga u daran caarafada erig maanaha dhulo waa dhacday erig buurin waxaa waayo siddeetan doolar toddobaatan doolar toddobaatan iyo shan ugu yaraan sagaashan intaas aniga waxaa ka keena neef eryaal badanaa keena waxaa ka keena badiguduud tuulo leeraay waxaa i gadmay erey sideed naf ah ereyga nura hiisidaay dhula dhul nur lahwo aad iyo aad dogan dooyaas hadaasheer dooy markii kadib hadda jabaaya umooda aad aad maasha allah yahay erey daagas maasha allah caarana shara meel kasta biyo u shara bismillahirrahmanirrahim xasuun ibraahim alaara xasuun teebalan koo fariya haye dilay degmad bolofalay inaan safaylay in sheeni jeeg ma sha Allah baagi iidan dareeri haye urgudu wiig iyo irinka dhaga aarafaad la goreeyo baagi safaylay dareeri ee san wiinka aarafad iyo irin wiina ee san joo siitin isagaashan 25 dhahay dollar 25 dollar siitin 5 dollar yaan dhahay haye ha antii goonagan 70 ilaa 60 markii ilaa 60 iyo 70 hay aarafaada markii la deeray ilaa siitin kii barimiisayna sagaashan inta la gadahay nawaahiga degmada fullaay tuulaarkii hoos ku inay lagjeeni sidoo kale goobaha aan tago waxaa ka mid ah qaybta lagu iibiyo geela ee suuqa degmada boolofulay waxaana ka muuqanayay mashquul zaa'id ah bismillah geel ganacsigaa ka mid ahay ganay baa la yidhaahdaa geel aad baa qaali u yahay geela biiraha konton iyo shan alla afartan iyo sideeda u sukeys geela koobaanay soddon iyo shan alla soddon alla labaatan iyo sideeda u sukeys qaymaan aad baa qaalu yahay geel aad baa u sareeyaa maanta wan iyo shan neef baan gatay maasha allah aa wan aad baa qaalu yahay geel hashaana u dambaysa haddaan alaamay konton milyan beesa ka alaameeya ogol ogol hor qaymaha maxaa ahaa jiryaa afartan iyo shan qaymaha hashii ahayd hadda maan kontona noqotay hadda konton waxaa ku darsoontay shan milyan shan milyan ku darsan hudlayada iyo idiidin waxaas u yeelayaan aad baa qaalu yahay maanta maasha allah kala kala keenay geelaas oo geelaas maxaa laga keenay jabaay baa laga keenay dhinacan meel jabaay la yidhahdo maaswi iyo maasgool meelahaasaa laga keenay dhinacan qaarna burgudka laga keenay meel yare qaarna qaarna duuya laga keenay kana yar iti kalaamaan iidwa geela naga yaraa saas darteed baqaal u noqday alxamdulilah si hadda hadda hadda wiliba kii cusub lamana kacay koo xamarow kiirka kawaanlidi xamar sagadataganjaydo koon kawaanlidi iyo dadkii oo alxamdulilah oo beled dekanaya xaafadaha dadkii dekanaya oo waalada kurbaata saddex sheer lama shirka aasheen baad aad oo sariicada filan maasha allah waay toban milyan sideed milyan lix milyan shan boqol shan milyan shan bool saas u badan yihiin kahor waxay ahayd alxamdulilaahi waqtiga bah- kuwa bahogyaad ahayd hadda bahagaamad laakiin bahogyaad sagaal sideed kalkiisar laakiin hadda dhextaan kastoo hoosaan u dhaxda laakiin laakiin maan joogid aad u fadhiyo mashquulkan la mida waxa uu ka jiraa seeladaha xoolaha lagu kala iibsado ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee baay iyadoo si guud muslimiinta ay ugu diyaargaroobayaan munaasabadda ciiduladxal mubaarak mahadsanid abwayman munaasabad lagu maamuusayay arday baratay qiraa'adka qur-aanka kariimka ah ayaa ka dhacday xarunta machadka imaamu sakhaawi degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe walaalkeen cuthmaan axmed dubow ayaa warbixinta warka inoo haya صرت بختمتي لما ختمت وصرت معززا لما سموت فعشر قراءة ها قد ختمت بحمد الله أتممت وفزت waxay ahayd xaflad nuuceedu ku cusub yahay wilaayaadka islaamiga ah iyo inta badan gobollada dalka soomaaliya waa xaflad lagu maamuusayey arday baratay xifdinta kalaamka allaah kuna darsatay inay bartaan qiraa'aadka lagu akhriyo qur-aanka kariimka ee tobanka ah iyadoo loo marayo waddo musalsal ah macadka imaamu sakhaawi ee qiraa'aadka iyo ijaasada sanadka waxaa markii ugu horreysay xaruntiisa laga yagleelay magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe muddo hadda laga joogo shan sano xilligaasi xarunta machadka waxaa soo hiigsaday qaar badan oo ka mid ah dhallinyaro ka koobnaa wiilil iyo gabdho kama marnayn dadka waaweyn kuwaas oo ka kala yimid gobollada dalka soomaaliya maalintii jimcaha ee lasoo dhaafay machadka ayaa dhigay xaflad ay ku qalin jebinayeen dufcadii labaad ee uu soo saaray machadka imaamu sakhaawi kuwaasoo ka koobnaa wiilil iyo gabdho inkastoo qaybta koowaad ee xafladda loo dhigay gabdhaha ka qalin jebiyey machadka halkii ay ka socotay xafladda waxaa soo xaadiray culimmada mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo midka degmada waxgaradka maamulka machadka macallimiinta iyo ardayda kuwaasoo dhammaanba ay ka wada muuqatay farxadda ka soo qaybgalka xafladda mid ka mid a culimmadii xafladda ka hadashay ayaa jeediyey kelimad ku saabsaneed ahmiyadda uu leeyahay barashada qur'aanka kariimka iyo in lagu dhaqmo marka maanta waxaa arrinkaa ka fahmaynaa marka inuu ahlul quraan soo noolaadeen marka saas darteed marka waxaan isku baraarujinaynaa marka nicmadan oo tan eh oo maanta laleeyahay qur-aanka xifdintiisa in laga soo gudbi qiraa'aad la barti laleh ijaasaa la bixinaa xifdin baa u baahan yahay dadka ahlul qur-aanka eh waa dadka ilaahay ku leh carrada dusheeda markii la weydi rasuulka calayhi salaam yaa waahli markii la yidhi ahlul qur'aan buu khayru nnaasi man tacallama wa callama marka qur-aanka fadligiisa wax la soo koobi kara ma aha ee waxaa nooga filan inay yahay kalaamu rabbilcaalamiin marka ciddii kalaamkaas inuu xifdisi nudqigii u saxmi qara qaadati qaran lamaad qaadati waa martabada meesha ugu sarraysa marka maamulka guud ee machadka ayaa ka warramay xafladda lagu maamuusayey ardayda dhammaysatay barashada qiraa'aadka iyo culuumta qur-aanka ardadaani maanta waxaa la siin doonaa insha allah ijaaza maca sanad bilqiraa'ati alcashri almutawaatira min طariiqahi الshaaطibiyati waddura iyo manduuma alshaaطibiya ama xirzu اlamaani wa wajhu tahani ijaazadeedii tuxfatu alatfaal waaljazariya waxaa dheeri u ah oo ardadan maanta la sii doono haddii ilaahi subxaana watacaala ka raali noqdo shahaadatu takharuj oo mustawaheedu uu yahay eh, dibloom insha allahu intaas kadib macadkani alimaamu sakhaawi waxaa la aasaasay kun afar boqol afartan iyo labadii muxaafadada jilib sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa isagana xafladda ka jeediyey kelimad ku saabsaneed ujeeddada xafladda ardayda muddada dheer ee afarta sano macadka dhiganaysay ee maanta qalin jebinaysa inay ijaazo iyo shahaadooyin qaataan ardadaanna waxaan leenahay dadaalkiinnii faraha badnaa ee muddada dheer soo socday ilaahay ha idinka ajirsiiya sidoo kale waalidiintiinna oo iyaguna habeenii maalin tabantaabo iyo ducaba idinla daba taagnaa oo idin diyaarinayey oo idin ducaynayey qarashna idinku bixinayey iyagana waxaan leenahay jazaahum allahu khayran waxaan goobjoogu nahay oo maanta taagannahay xafladdii macadka imaamu sakhaawi dufcadii labaad waxaan dhihi karaa macadku muddada yar ee uu shaqaynayey dadaal iyo juhdi dheeraada ayay bixiyeen miro fiicanna way soo saareen siddeetan arday oo ijaasooyin qaadatay waxaad barateen waa ilaahay kitaabkiisa wax la barto wixii ugu khayr badnaa wey qur-aanku waa xablullaahi almatiin ciddii qabsata adduun iyo aakhiraba way ku liibaanayaan qaar ka mida ardayda ayaa iyagana ka warramay dareenkooda waxbarasho iyo sida ay ugu midho dhaliyeen hadafkooda anigoo ah arday ka mid ah ardayda macad alimaam isakhawi khaasatan xalaqada ibnu kathiir almaki ahna mutakharijada maanta ka la siinayo ijaazada sanadka iyo shahaadada macadka awalan waxaan ku shukrinayaa rabbi subxaanahu watacaala shukrin aan dhammaan lahayn alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdu lilah calaa nicamihi khaasatan wilaayada jilib ilahi waxaan ku mahadinayaa baaqasho uu naga baaqiyaalay inaan ka doonno arday ridada cilmigan ilaahay noogu dhex keena wilaayaadka waxaan ka mid ahay ardada maanta takharujaysa ee ka mid ah macadka imaam sakhaawi xalaqada ibnu kathiir almaki annagoo ah dafcadii labaad ee takharujta macadka waxaan kala soo qabsannay marka imaanayn waxaan imaan anagoo qur-aanka xifdisaneen tamhiid ayaan ka soo bilaabay culuum kala duwan ayaan ku soo qaatay alxamdulilaah maantana wuxuu ilaah i soo gaarsiiyey oo i tusay anoo liigu ijaazaynayo cashara qiraa'aat nimcadaas dhammaantood waxaa uga mahad celinaya ilaahay madaaxiishaan soo marna waxaa ka mid ah macadka inaan nahnay arday kooyooyin ah gabdho yar aan iskugu jirnay waxyaalo badan ayaan madacad kala soo kulannay bacda fatratin dawiila maanta waxaan u taagannahay xafladeennii takharujka وكيف أننا في هذا اليوم العظيم نحضر حفل الختام وقد تعلقنا بالمعهد تعلق القلادة بالعنف وداعا يا معهدي من يدري ربما نذهب إلى المعهد غدا فيتفاجأ المدير والمعلمون منا ألستن الطالبات في فصل من كثير فتدور العيون وتتقلص الكلمات ثم تنسكب دموع الوداع للمعهد والإدارة والمعلمين kama marneen waalidiinta oo iyagana ka hadlay dareenkooda farxadeed ee ku aadan in ubadkoodu ay soo gaaraan heerkaasi waxaan leenahay ilaah odaa mahad iskale ma hadda kale waxaa macallimiintii ilmaha noo bartay waxa ilaahay ka abaalmariyo jaamacaddii aan xamar ka doonan lahayn raggii halkaa noo keena ilaahay iyagana dembigooda ha dhaafo macallimiintii iyo maamulkii iyo dadka ka shaqeeya dhammaan waa u mahad celinaynaa waxaa kaloo u mahad celinaynaa ardayda ku sabirtay dhibkii iyo rafaadkii ay soo mareen ilaah iyagana ha ka abaalmariyo jazadooda ilaahay cilmi ay bartaan camalkiisa allaha siiyo waxaana leenahay ilaahay idinkiis bulshada kuwa wax ka bedela ilaaha idinka dhigo oo kitaabka ilaahay kor u qaada waa farxad weyn waxay ilmaha meesha carruur ay ka aqriyaan ardada dhammaan waxay ahayd wax juhdi lagu bixiyey waxaa jirta qayb labaad oo isla xafladdan ka mid ah loona dhigay wiilishii ka qalin jibiyey machadka imaamu sakhaawi xaruntiisa magaalada jilib mahadsaned dhubow ardayda dhigata madaaris ku kala yaala wilaayaadka bokool iyo galgaduud ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ka tarjumaya heerkooda waxbarasho aan ku horayno wilaayada galgaduud warbixintan soo socota waxaa inoogu eegayaa walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali
madarasada daarul qur'aan oo ka mid ah madaarista qur'aanka kariimka lagu barta ee deegaanka garbuweyn madarasada daarul qur'aan waxaa dhigtaa arday fara badan oo isugu jira wiilal iyo gabdho daarul qur'aan waxaa ka hirgeliyey deegaankaasi wilaayada islaamiga ee galguduud waxaana wax ku barta arday tiradoodu kor u dhaafaysa afartan arday ardada dhigata daarul qur'aan lagama qaado wax qarash ah waalidiintii ardadaasi dhashay waxayna ardadaasi soo bandhigeen bandhig cajiib ah oo aad wanaagsan
لماذا خلقنا الله تعالى
والسماء واو لك ديغاي السماء الألف لك ديغاي لام نغربي سماء ساسم لك ديغاي ما إمام لك ديغاي ألف لوربي إي ألف لو ديغاي والطريق واو لك ديغاي الطريق الألف لك ديغاي لام نوربي طريق ضاد لك ديغاي ألف لوربي ريقي ريرا لاس ديغاي ريقا بلاس ديغاي وما واو لك ديغاي ما ميم لك ديغاي ألف لو رابي
macallinka madarasada daarulqur'aan ayaa wax ka weydiinay xaalka madarasada iyo waxyaabaha lagu barto madarasada madarasadana waxa weeye een, ardayda dhigata waxay ku kooban yihiin ee, wiil iyo gabdhaba iskugu jiraan waxaa weeye hadda waxbarashadoodana aad bay ugu fiican tahay dadaalkooda iyo juhdigooda meel fiicanay hadda ay marahayaan ardayda saddex mastaba ay ku kooban yihiin mastabaha oo waxa weeye awal iyo mastaba thaani iyo mastaba thalith saddexda mastaba ayay ku kooban yihiin qayb hadda waxaa weeye qur-aanka hadda waxaa weeye dhiganaysiyo qayb hadda waxaa weeye ka isku jiraan qayb kale oo hadda waxaa weeye oo, ee, saddexaad oo hadda waxaa weeye alifka ayagan ay ku jiraan intaas saddexdaas ayay u qaybsan yihiin ardayda deegaanka garbuwen waxaa laga dareemayaa horumar dhanka dacwada ah iminkana bokol iyo walaalkeen abu xasan taajul waqaar waa macad lagu barta qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa waxa uu hoos tagaa maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool waxaana mid ka mid a faracyada macadkaasi muddo shan bilooda uu ka furan yahay degmada rabdhuure muddada uu furan yahay macadkan oo waa shan bilood ayay ardaydu xambaareen culuum kala duwan oo sharci ah waxayna ardayda diiradda saarayaan barashada qur-aanka kariimka iyo xifdintiisa iyagoo u baranaya si tajwiid ah munaasabad dhowaan ka dhacday degmada rabdhuure ayay ardaydu ku soo bandhigeen qaybo ka mid a waxyaabihii ay barteen oo uu ugu horeeyo qur-aanka kariimka qowlka alleh waxaa munaasabadda ka qayb galay mas-uuliyiinta maamulka degmada rabdhuure odayaasha culummada iyo waalidiinta degmada kuwaasoo kelimaad kala duwan oo qayima munaasabadda ka jeediyey ugu horeyn sheekh xuseen oo ka mid a culummada degmada rabdhuure ayaa kelimad tawciye ah munaasabadda ka jeediyey walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanshay walaadigee ka fadilidiisii oo khayrshay la sheega hooba dheere walaatadaga iga do isaacdo waa gudaadii laku sheego korama jaraan marka may waa horta ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaamshay iyo qur-aankay sharaf iyo naamaagmaynka falana in ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaam sheegeeyi marka may waa ikhwaani may dardaaramaana ilaahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankan kagee aan ka dhowaanan ka dadaalnan xifdigjay tartiilshay itqaanshay in ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka dhowaanan waana ka dadaalnanga dardaaramaana waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay samadoon maxamed madnuur oo ka mid ah samadoonnada degmada rabdhuure
maalin iyo halkii shan bilood ilaahay khayr siiyaa meel buu ah miirasaario maasha allah ilaahay inahay ilaahay hifdeen ilaahay aan tuugane iyaalka nogyeeka hata walala barina may an dardaarameeye iyaalka jiilka hataha bahya etiin walgeeka ilaahay malshe adigaa dhan iska koyo musaabaqe adla suube diig ilaahay ku korreey madheh ma ilaahay sen tuugane ina ilaahay inahay waahidka haysiinsiyaadii ardayda taajul waqaar faraciisa degmada rabdhuure ayaa soo bandhigay qaybo ka mid a waxyaabihii ay barteen shanta bilood ee macadka uu u furan yahay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك من ذنبك وما تأخر ويتم ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا ويهديك صراطا مستقيما والنون من ضرافه أدخلوا طه الدلوة منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوقه الثنايا السفلى والله الذلول وثاني العليا من طرفيهما ومن بطن الشفاه فالفم عبر في الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة المخراج والخشوم macadka taajul waqaar wuxauu wilaayada islaamiga ee bakool ku leeyahay ilaa shan farac oo kale ah kow degmada rabdhuure labo magaalada boordhuxunleh iyo laba farac oo deegaanka ceelansaar ah iyo deegaanka dudumaale ee wilaayada islaamiga ee bakool sida ay ii sheegeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool waxaa jira faracyo cusub oo hadda la doonaya in laga furo qaar ka mid a degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen abuuxasaan warbixintiisana waxay gun iyo gabagaba ay u ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga al'andalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu